dadkaanoo isugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada waxay duruuf daran ku haysaa duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kadib markii ay guryahooda ka soo barakiciyeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka isku magacaabay jubbaland qaar ka mid ah haweenka ku nool halkaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay duruufta nololeed ay wajahayaan waxayna tibaaxeen oo ay farta ku fiiqeen in muddo saddex bilood ah halkan ay degan yihiin iyagoo si cad u sheegay inaysan haysan xitaa hoy ay ka galaan qoraxda dhaxanta iyo roobka waa iska dhibeysan saddex bilood barakac saddex bilood degan deegaana wax badanay degan yihin waa iska oomanahay bac ma haasana shindiro ma haasana alaabta haataa maarata ashdax manugu ah waa nugu yartahay ee maxaa lihi jiri aqalaha roob haday imaado nugu soo deeyaan un guri ma haasano marka aad iyo aada maarata meesha dhib ugu jira dhinaca caafimaadka iyadana waa u baahana aad aad biyaha waa u baahana ee wax kasta guri ma haysana ilaahay ku roon yahay badar ma haysana waxan iidaan ma haysana biyo ma haysana waxbarasho ma haysana isbitaal ma haysana cawo hore naaga maqrabkii cunugiis kasoo jeestay markii dambe wiil meeda dhasho meeshaan cawo hore lagu duugay baawur aan ku qaadanaan waayna gogol-la-aanta waa iska meeshi meeshaan waxaan ku dhahay hadal wax ma tara hoohay u baahan tahay ma fahant dadkan barakacyaasha ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo ayaa imaanaya xilli dhowaan ciidamo isku dhaf ah oo taabacsan dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland waxay barakac dhac iyo kufsi ballaaran kula kaceen dad rayid ah oo ku sugnaa duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose markii sida xooggaah looga soo barakicinayay guryahooda waxaa loo sheegay in la siinayo guryo cusub waa haddii ay heleene waana qowda maqashii waxnaha u qaban in ay la kulmeen dadkan rayidka ah ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo dadka ku nool meelaha ay gacanta ku hayaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ayaa la kulmaya mar weliba dhibaatooyin xoogan waxaa la rumaysan yahay inay ka badan yihiin intaysan warbaahinta soo tabinaynin oo ay dadka shacabka la kulmayaan